warar ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta meelo ka mida magaalada laga dareemayo xaalad kacsanaana gaar ahaana iskooyska fagax iyo agagaarkiisa meelaha qaar waxaa lagu arkay dad bannaanbaxaya islamarkaasina gubaya taayiro arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo ilaa ay xalay meelo ka mida magaalada lagu arkay dhaqdhaqaaqi ciidan oo aan caadi ahayn haddaba caashi ibraahim aadan ayaa wararkii ugu dambeeyey waxay ka wareysatay waryaheena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle caasho waa mahadsan tahay banaanbaq ayaa ka dhacay saakay ka soo bilowday isgoyska fagax oo kala qaybiya degmooyinka kaaraan iyo yaakshiid banaanbaqu dad u badnaa dhalinyaro ayaa dhigay waxa uuna markii dambe kusoo faafay wadada khariirisa isgoyska fagax iyo sanca dadku waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah muddo kordhinta ay dhowaan sameeyeen golaha shacabka iyo hadalla lid ku ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay lug ku soo mareen iyagoo boorar wata inta u dhexaysa isgoysyada fagax ilaa iyo sanca markii dambe waxay soo gaareen agaarka sanca meel ku dhow isgoyska sanca dad goobjoogayaala waxay ii sheegeen in banaanbaxayaasha oo markii hore kasoo bilowday halka loo yaqaano isgoyska fagax uu soo gaaray ilaa iyo biyodegeenka c c iyo meelo ku dhow isgoyska sanca halkaasoo lagu arkaya dad dhigaya banaanbax islamarkaana wadada hareeraheeda lugeynaya xilli ramadaana qoraaxduna ay aada u kulay waxaad ka warantaa ma jireen dad mas-uuliyiina oo horkacayay amaba la socday oo qeyb ka ahaa banaanbaxaasi mise waxay ahaayeen dad shacaba oo si iskooda u socday maasha ma jirin wax mas-uuliyiin dowladeed ah ama mas-uuliyiin kale la yaqaan ee dadkan banaanbaxa dhigayay la socday ama horkacayay ama hadlay oo warbaahinta la hadla ma aysan jirin goobahaas waxaa tegay saxaafadda oo dadka banaanbaxa dhigaya qaarkood la hadlay wax mas-uuliyiin dowladeed hadda xil haya ama hore usoo qabtay oo kasoo muuqday warbaahinta ama goobaha banaanbaxa ka dhacaya haba yaraatee ma aysan jirin inta uu banaanbaxa socday isgoyska fagax iyo sanca iyo isgoysyada qaarkood waxaa lagu arkayay ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka oo goobahaasi jooga dadka deegaanka waxay ii sheegeen in isgoyska fagax saaka ay soo gaareen ay ku arkeen dadka deegaanka ciidamo aysan hore ugu aqoon oo ahaa ciidamo ka tirsan ama ku labisan dariiska ciidamada xooga dalka sidoo kale isgoyska sanca ku yaala dabcan meel isgoysa oo halkaa ammaanka laga sugaya muqdisho islamarkaana dowladda ay ku leed bar ciidan sidoo kale waxaa la sheegay lagu arkay ciidamo kale oo kuwa xooga dalka dariiska militariga wata dabcan dhaqdhaqaaqyadaas ciidan iyo waxa ka socda magaalada wax ka hadlay ma jirto dowladda soomaaliya oo kharin la sameynayana ilaa hadda ma aysan noo sheegin wax ka jira magaalada iyo wax isbedela guud ahaan laakiin banaanbaxyadaas ayaa maanta magaalada qaybo kamid a ka socday oo ka dhacay sidoo kalena meelaha qaar ciidamo ayaa lagu arkaya sida dadka deegaanka iyo goobjoogayaal ay u sheegeen idaacadda v o eda ilaa iyo haddana ma cadda dabcan xaaladdu sida ay tahay marka laga yimaado in banaanbax ay ka dhacaan meelaha qaar casha ciidamada aad sheegtay ee aan hore loogu arki jirin deegaanka ee saaka la arkay iyaguna ma waxay ka mid ahaayeen dadkii banaanbaxayay mise si iskooda iyaguna u socdeen goobjoogayaal iyo dadka deegaanka waxay noo sheegeen in meelaha qaar ciidamo hubaysan oo gaadiidka dagaal wata ay arkayeen gaar ahaan isgoysyada fagax iyo sanca inta u dhexaysa labada isgoysna taan hore kuugu sheega banaanbaxa ka dhacay dadka deegaanka waxay sheegeen in ciidamadaas lagu arkay deegaanada oo halkaa joogay oo gaadiid dagaal wata laakiin caasha ciidamaduna dadka lamaysan hadlin saraakiil wadatahay oo hadda hadashana ma jirto dowladda soomaaliyana ma aysan sheegin ciidamo hadda gaar ah iyo wax isbedelay oo hadda xof badan oo laga hayo ciidamadaasi siday yihiin haba yaraatee ma jirto laakiin dadka deegaanka iyo goobjoogayaal waxay u xaqiijeen idaacadda v o eda in meelaha qaar ciidamo lagu arkayo ugu dambeyntii marka cabdiqaadir banaanbaxyadaasi ma waxay ahaayeen kuwo rabshado wata mise waxay ahaayeen kuwo nabdoon ilaa hadda banaanbaxyada dhacay waxay ahaayeen kuwa nabdoon ma la soo tabin rabshado ama iska hor imaadyo ama wax ka dhashay banaanbaxan saakay ka dhacay waqooyiga muqdisho gaar ahaan halka loo yaqaano isgoyska fagax ilaa iyo sanca meelo u dhexayso wax rabshada oo dhaca mid jirin warbaahinta wariyaal iyo meydyaha maxalliga ayaa halkaasi tegay oo soo tabinayay marka wax weyn oo hadda meesha laga soo sheega haba yaraatee ma jirin oo la xiriira amni darro inta banaanbaxu dhacayo meelahaasi ka dhacay muddo intee lagu banaanbaxu socday banaanbaxadu in cabaar ayuu ka socday marka loo eego meeshuu kasoo bilowdo ahayd iskuiska fagax ee dhanka sancaan xaggeedana uu soo aaday laakiin banaanbax hoolkiisa wuxuu ka dhacay iskuiska fagax ee halka loo yaqaan hotel lafweyn iyo goobaha ku dhow in cabaar uu socday markii dambena warbaahinta iyo wariyaasha meesha tagoo soo tabiyey banaanbaxu si iskiisa ayuu ku dhammaaday uu ku joogsaday wariyaashu dib ay kala soo laabteen goobaha saakay gaareen kaas wuxuu ahaa wariyaheena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo u warramayay caashi ibraahim aadan